madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey xaaladda soomaaliya iyo doorashooyinka socda madaxweyne geele ayaa waraysi gaara xaruntiisa madaxtooyada ee jabuuti waxauu ku siiyey v o e da waraysigaasi oo dhinacyo badan taabanaya ku soo dhowaada qaybta koowaad ee waraysigaasi oo ay la yeelatay warigaheenna falastiin axmed iimaan oo ku sugan haatan jabuuti waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa halista argixisada ay ku hayso gobolka wallaahi meesha aan ku naalno ayaa keenaysa imika dee qoladinkii kale ee galbeedkuna way nala qabaan sidaas laakiin waxa aan qabnaa annagu in waxani wax jira weeyaan dadkaa cadhoonaya uunba ayaa ayagu ka yimaadaa iyo dad dee iyagu isku haysta inay yani xoog wax ku moqoonin karayaan ama ay xoog talo ku heli karayaan ismo oo kolkaana soo huwanaya yani gu-i diinta soo huwanaya wow waxaa jira iskaashi wadanada aada soo tirisay iyo iyo oo oo ka dhexeeya xagga farsamada iyo xagga nabad sugidda iyo xagga profiling wax la yidhaahdo oo waxaan u bixinay samatalis baan u bixinay oo booliisyada regionka oo dhan iyaa leh yani iskaashi joogta ah leh oo warka isku tabisa oo magaranaysaa in nabadda ragga layska ilaaliyo oo layska daafaco hawl weyn ayaan ugu jirnaa madaxweyne obama dhowaan waxa uu soo booqday gobolka khudbad uu ka jeediyey midooda africa waxa uu kula dardaarmay madaxda africa inaanay muddo dheer xilka sii joogin oo dimuquraadiyadda iyo maamulka la ballaariyo inkastoo mar dhow lagu doorto waqti badan kuu harsan yahay ma ku talin jirtaa mar kale inaad isi soo sharaxdo
sheekada ragga dadka qarbigu yani horta qof bini aadamku ma ma awoodi karo in uu yani carcartii uu awalkii ku bilaabay inuu ku dhameeyo ama uu da- baa jirta itaal baa jira yani fikir baa jira yani waxa aan markaniba aan dadweynaha oon iska kari waayo mooyaane anigu damac sidaa ay malihi laakiin yani dadka de waxaan siinaynaa casharaan siinaynaa afrikali ayagoo waxa haysta waad garanaysa ya kolkaa nin sii jooga iyo ku soo jeeda iyo kusii socda iyo kusoo socda wax ka khuseeya ede ma jiro jabuuti waxaa xarumo kula mudana madaxweyne dhowr wadan oo caalamka ka kala tirsan siyaasad ahaanna u kala fog mararka qaar deegaan ahaan u kala fog waxaa kamid a shiinaha iyo mareykanka jabaana xarumo kule wadamada yurub qaarkooda kule dad badanaa isweydiiya sida jabuuti ay u maareyso xiriirada dalalkaas aan iyaga dhexdoodaba heshiiska ahayn ama dhaqaalaha africa isku haya ama siyaasadda africa sidee jabuuti u maareysaa
waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weeye dano weeyaan waxa isku geeyay maaha wax kale maaha annagu xidhiir wanaagsan ma dadka la wada leenay laakiin waxa isku keenay ayaguba yani maaha xidhiir annaga aynala leeyihiin maaha oo qura waxa weeyaan howlo adduunkaba wada haysta oo yani burcadbadeed lala dagaalama hadday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalamo tahay masaalix dale ay ayagu leeyihiin oy oy geeskan iyo iyo iyo iyo gobolkan ka leeyihiin ayay ayay u yimaadeen annaguna hawshaas horeyba waan ugu jirno keliba aan ku ahayn inaan dee wada galno waa waa caadi weeyaan wax dhibaato oo iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inay inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaa de taas maraykanka dhowaan waxaa la doortay madaxweyne loo doortay donald trump waxa uu bedelayaa madaxweyne madow ah madaxweyne la sheegay in africa uu xiriir wanaagsan lalahaa uu kasoo jeeday sidee u dareemaysa madaxweynaha cusub ee maraykanka shacbiga america ayaa doortay kalsoonidiisii siiyey waxa dee anagu aan anagu africa haddaan ah horta barnaamijkiisa kumaaba jirnaba anagu oo wixii aan ka dhegaysanayna oo dhan kama muuqano kolleybase xidhiidh bilateral oo dowladeed waan waan leenahay waa dowlad waxaan la leenahay shaksi maaha comment aan ka samayn karno yani sida uu noqon doono mala awaalayna ma jiro ma wanaagsan waa maadsanta madaxweyne waxaa jirta madaxweyne in soomaaliya hadda ay doorasho ku socoto shalay waxaa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya doorashadii madaxweynaha maalmo unbaa ka xiga jabuuti toddoba iyo toban sano ayay arrimaha soomaaliya shirkii carta kasoo bilowo yaad ka sugayseen in ama wax iska bedelaan oo aada lug ku lahaydeen oo feker ku lahaydeen ma ku qanacsan tahay soomaaliya maanta meesha ay joogto marka aada fiiriso sanadkii labada kun shirkii carta wallahi wadan burburay yani si uu u soo kaco way adag tahay wadano kalena way jiraanoo xaaladaa soomaaliya oo dee aanan aanan yani war laga haynin iyagana yani dadka xagjirka ah ee halista ku haya ee maalin walba laynaya dad aanan waxba ku samayn wadankiina cadaadinaya gaadhsiinaya heer aanan cid aaminaysayba jir dadkii yani ilaa maanta dul joogay ee wax la qabanayana maalin walba iyagana la ugaadhsanayo haddana dee ummadda soomaalidu sida ay yani ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol uun soo ceshadaan dowladdoodii iyo karaamadoodii iyo cizigoodii iyo sharaftoodii ayaa dadaalkaasi yani ugu jiraan dhankay doonaha u kacdo siday doonaha u socoto laakiin maantase way muuqdaa way muuqataa in yani right track dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo doorashadii si fiican bay u dhacday shalayt hore waad og tahay tan kale madaxweynuhuna insha allahu way dhici doontaa dee waxaan u rajeyneynaa anagu in tadaamunkeena ama hilimaadkeedana waan la garab joognaada insha allahu jabuuti ciidamaha ka jooga madaxweyne soomaaliya ciidamadaasi ama ha noqoto dhaqan ama ama ha noqoto luuqadii wax badan ee dadka ay la joogaan la wadaagaan marka taa laga soo tago maxay ciidamada jabuuti kaga duwan yihiin ciidamada kale wadamada afrikaanka ah ee soomaaliya jooga adb adigaa sheegaya adigaa sheegaya waxay kaga duwan yihiinoo yani dadkuna uma haysto inay yihiin shisheeye ayaguna iskuma haystaan oo laakiinse dee dadka annagaa ugu yar annagaa ugu yaroo waa laba batalyan waxa aan aan meesha la joogno haddana meeshii ugu adkayd ee magaranaysaa ugu ballaarnaydna waan joognaa wax dee aan hagranaynahay ma jiro oo kolkaa haddii ay tahay odayo iyo shiirbeeleed ka qayb gala hadday tahayna way ka qayb galaan gurmad iyo gargaar bixiya haddii la yidhahdana way bixiyaan yacni nabadgelyadiina intay karayaan way sugaan dee wax waxoogii unbay unbay unbay maamulayaan ama ay ka qayb galayaan maamulkooga ama ay kaalmeynayaan wax dad yani shisheeye iyaguna iskuma haystaan dadkuna uma haysto ugu dambeyntii v o a waxay jirsatay toddobaatan iyo shan sano wow waa muddo dheer hambalyo
dhegaysiga iyo marka aad fiiriso howlaha warbaahineed ee v o a siday u aragtaa ka madaxweynaha
v o a waa codkii america yani waxay leedahay waan soo daawadayna maxaan ku dhahdaye xarumahayga waan soo arkay xarunteeda washington intay karayaan de way ka qeyb galaan kolka ay siyaasaddii dee maraykanku kaleyahay yani africa ama caalamka ayaa dee ka soo baxaysa oo muuqata annaguse dee waxaan is leenahay warbaahintu intii ay karayaan inay noqdaan accurate oo ay u dhowaadaan xaqiiqada iska raalli baan ka nahay
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayuu kaasi ahaa oo u waramayey wariyaheena falastiin axmed iimaan